degmada balad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa weliba lagu hirgeliyey celbiyeed iyo sidoo kale masaajida cusub oo siyaasir elandasi kaasoo uu sahraga ku gooyay maamulka degmada balad munaasabadda hadagoyka masjidka cusub iyo weliba ku qeybgalay maamulka degmada balad ee gobolka shabeellaha dhexe walmaawadiin bulshada degmada iyo mas-uuliyiin shalduwan ah wankureenhana kumadae ku qaybgalayaalkii munaasabadda sida walmaawadiinka iyo mas-uuliyiinta kale ayaana ku hadalay hadagoyka masjidka cusub ee saasirga elandasi oo masaajidda ka mid ah beyd ilaahay buyuuddiisa ka mid ah wuxuu leeyahay darajo wuxuu leeyahay xurmo waa khayr soo dirsay haddii edabtiisa la dhowro haddii edabtiisa la dhowri diidane khataraa la galaa mo khataraa la galaa haddii edabtiisa la dhowri diida khataraa la galaa masaajidda dhisidooda itibaac waaye maahane ibtidaac ma aha waa raacid lagu raacaayo rasuulkayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh iyo rasuulaal kale ee wax layska bilowday ma aha
marka inaan laga dhigin masjidka qariib laga dhigin ee waxaa la rabaa masjidka inuu noqdo masjid camiran ee salaadaha shantaa lagu dukado la camiro aan kaliya lagu halayn dadka safraayo jidka maraayo iyo waxaas kale inaysan ahaanine dadka degaanka ah ayaa laga rabaa masjidka inay yimaadaan ee masjidka camiraan khayraan siiye dhulka waxaana siiyeen qaraabadaynay lacli kusiyaa bixiyey kii horena ay kaa bixiyeen haddii ciidda bixiyeenna shiikhana sheekh rabla laga codsaday inuu masaajid hay-adaha uu noo galgalo ilaahay waa usoo sahlay masaajid kale isna sheekh roble oo noosoo qalqaaliyey ilaahayna waana makaniyey haddii ardadiina naloo hibeeyey masaajidkiina ilaahay oo nagu makiniyey dadkii masaajidka jidaanka u ahay oo halaas loo gulfinayo masaajidka saan juudiga loogu ganayay wixii laga rabeyna waxaa inoo sheegay culmadayna mashaakhdana khayr laa siiyo jazaakumullahu khayr waxaan u duceynaynaa intii masaajidka ka qayb qaadatay oo ugu horeeyo xaaji maxamed cali iyo inta kaleo walaalii sheekh ruurlo oo adigana kaalin weyn ka qaatay marka waxaan ku dardaarmaa maanta wixii laga bilaabo dariska xaquu ku yeeshay masaajidka inay soo cambiraan qodbo lagu dukado kutubo lagu akriyo dugsina loo sameeya hadduu ilaah yidhaahdo waxaan kusoo gabagabaynaha ilaahay hanoo kasta kuwa ku cibaadaysto gudoomiyaha degmada balad ee gobolka shabeellaha dhexe qaasim maalin oo si rasmi hadagan ku gooyay masaajidka ayaan dhanishay ku hadlay munaasabadda usoona sidoo kale bogaadiyay bulshada degmada masaajidkan quruxda badan leh waxa loo dhisay maaha in xoolo lagu xareen moor xoolaad maaha wax loo dhisay waa in lagu cibaadaysto marka dadka waxaan ka baryaynaa ka codsanaynaa amraynaa haddii amarkayna qaadahayna tahay inay masaajidka soo camiraan ay buuxiyaan culimmadana waxaan ka codsanaynaa inay waa dhisna waana nimid waana ka qudbayn inaysan naftikooda kusoo koobine inay aga tagaan qof wadaadaha kitaabada ku akhriyo oo dadka wacyigeliyo oo deegaanka u baxo dadka in loo tabliiqay u baahan yihiin oo guryaha loogu tagay u baahan yihiin in loo sheego hadda waxaan u malaynaynaa masaajidka inta ku jirta dadka deegaanka waa ku yaryihiin marka insha allah culimmadan waa ka codsanaynaa inay dad u yeelaan oo gacanta ku haayo oo dadka gaarsiiyo oo kawarhayo inay u sameeyaan tuuladan iyo masaajidkan waxay haystaan fursad kale maxaa yeelay musaafiriin badan ay helayaan oo laamiguu saaran yahay waana ognahay in deegaanadan dadka ay aada habeen habeen iskaga hoydaan ay baabuurta ku furtaan marka dadka deegaankan waxaan u mahad celinaynaa maadaama ay bulshada musaafiriinta ay aaminsan yihiin aysan dhib ku qabin